wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood joogtaan ood nagala jaan qaadaysaan halkan waa raadiyo dalsan waxaanad ku soo dhowaataan warka subax qodobada ugu waaweyn ee subaxan saakadii hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jubbaland oo kulan la qaatay guddoomiyaha cusub ee guddida doorashooyinka soomaaliya doorashada kuraasta golaha shacabka oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka koobiy tobnaad ee soomaaliya oo lagu doortay magaalada baydhabo soomaaliya iyo imaaraadka oo ka wada hadlay xidhiidhka labada dal faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay duleedka balowdin ee gobolka hiiraan guddida doorashooyinka jubbaland oo isbeddel ku sameeyey jarwadkii hore ay soo saareen wararka arrimaha dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maraykanka oo ugu hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
wanaagsan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada radio dalson subax wanaagsan meel kasta ood nagala jaan qaadaysaan waa subaxnimo khamiista labaatanka bisha koowaad laba kun labaiyo labaatan aan ku bilaabe madaxweynaha jubbaland oo kulan la qaatay guddoomiyaha guddida doorashooyinka soomaaliya waryaheena xuseen washington ayadoo inoo warrabo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xalay xarunta madaxtooyada magaalada kismaayo kulan kula yeeshay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid muuse geelle yuusuf iyo xubno ka tirsan guddiga oo gaaray magaalada kismaayo madaxweyne axmed madoobe ayaa waxa uu guddoomiye muuse geelle yuusuf kala hadlay doorashada dalka gaar ahaan tan golaha shacabka ee ka socota deegaanada jubbaland iyo sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka looguna soo gabagabayn lahaa wakhtigii loo qorsheeyey in lagu soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka ee ahayd shan iyo labaatanka bisha soo socota ee februaayo laba kun labaiyo labaatan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa tilmaamay in si habsan u socodka howlaha doorashooyinka ay rajo gelinayso shacabka soomaaliyeed loona baahan yahay in la dedejiyo si looga baxo marxaladda kala guurka ah ee xilligan dalka uu ku jiro kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada waa madaxtooyada maamulka jubbaland ee kismaayo ee uu madaxweynaha jubbaland axmed madoobe la qaatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse yuusuf geerle ayaa waxaa ka qayb ahaa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland ee siid iyo xubno ka tirsan guddigaas waxaana kulanka intiisa badan diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka ee golaha shacabka ee ka dhacaya magaalada kismaayo waxaana madaxweynaha iyo guddiyada doorashooyinka jubbaland iyo kuwa heer federaal isla qaateen in la dardargeliyo doorashada si loogu soo gabagabeeyo wakhtigii loogu talagalay ee shan labaatanka febraayo guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal muuse yuusuf geerle iyo xubno ka tirsan guddigaas ayaa shalay magaalada kismaayo oo jiray sidii ay goobjoog ugu noqon lahaayeen doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kow tobnaad oo dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo doorashada lixda kursi ayaa la filayaa in ay ka dhacdo magaaladaas waxaana goobjoog ka noqon doona guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geerle yuusuf iyo xubno ka tirsan guddigaas oo kismaayo u tegey sidii ay goobjoog u noqon lahaayeen doorashada
waa mahadsan yahay xuseen washington oo warkaas inala socodsiinayay guddoomiyaha xirfadana shalay ayaa ahayd markii uu kismaayo booqanayay guddida hirgelinta doorashooyin aan markana aadna dhankaasi koonfur galbeed dowladda maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa soo saaray doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka koobiyo tobanaad ee soomaaliya guddida hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay shaaciyeen jarwadka doorashada saddex ka mid a kuraasta koob iyo tobanka kursi ay hore u shaaciyeen kowdii bishan guddida ayaa maanta oo khamiisa bilaabi doona diiwaangelinta iyo shaacinta guddida xulista ah ee ergada oo ay sheegeen oo ay ku sheegeen idhaahdii qoraal ay soo saareen qoraalkan ka soo baxay guddida ayaa waxaa lagu sheegay in shan iyo labaatanka bisha janaayo magaalada baydhabo lagu qaban doono doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya weli waxaa si hufnaana u socota doorashada federaalka soomaaliya ee aqalka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo ka wada hadlay hagaajinta iyo xidhiidhka labadaba dal ee soo jireenka waryaheena cabdisalaan juula shaakir haynoo marsho
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi saciid muuse cali ayaa qadka telefoonka wadahadal kula yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda imaaraadka carabta sheekh shakhbuut nahyaan al nahyaan isaga oo ugu tacsiyeeyey dhibanayaasha weerarkii ka dhacay magaalada abuudhabi ee gudaha dalka imaaraadka carabta wasiirka iyo wasiiru dowlaha ayaa ka wada hadlay hagaajinta xidhiirhka labada dal iyo muhiimadda ay labada dowladood u leedahay horumarinta xidhiirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya dhinacyada sidoo kale labada dhinac ayaa isdhaafsaday aragtiyo waxtar u leh iskaashiga arrimaha hortiminta u leh danaha labada qaran wuxuuna wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ee ugu hambaliyeeyey wasiiru dowlaha ka mid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobey horaantii bishan tan iyo markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu raaligelinta siiyey imaaraadka carabta waxaa sii kordhay xiriiradii ay galayeen dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo khilaaf ka dhex jiray
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdishalaan juula shaakir oo warkaas inoo marinayey aan ku sii soconne dhimasho iyo dhaawac ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay duleedka beledweyne qaraxa oo ahaa mid noociisa dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan lama sugidda deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyn waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac qofka hobjooga ayaa sheegay in qaraxa oo ay ku dhinteen hal askari oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda halka mid kalena uu ku dhaawacmay wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in ciidamada qaraxa lala beegsaday ay fareen rasaas fara badan taas oo la xaqiijin wax khasaara iyo dhimashaha inay geysatay askariga ku dhintay iyo mid ku dhaawacmay ayaa waxaa askariga ku dhintay aan idhaahday qaraxa iyo mid kale ayaa ku dhaawacmay kaas oo ka dhacay xarunta magaalada beledweyne ee hiiraan aan ku sii soconnay guddida doorashooyinka jubbaland ayaa isbeddel ku sameeyey jalwadkii ay horey u soo saareen cabdisalaan julla shaakir haynoo mariyo
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer door goboleed ee jubbaland ee siid ayaa shaaciyey in in sixid lagu sameeyey dowladkii horey ee shaacinta guddiga xulista ergada kuraas lix ka mid ah ee la shaaciyey gogolkooda gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee jubbaland ee siid doctor siyaad maxamed mursal ayaa waxa uu sheegay ama sidoo kale uu shaaciyey in bulshada soomaaliyeed ay ogeysiinayaan isbeddelkan cusub isbeddelkan ayayna bulshada ogeysiiyeen oo ah in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ay siid ay shaaciyeen ama ay sheegeen in sixid lagu sameeyey jadwalkii hore ee shaacinta guddiga wuxuu sidoo kale guddoomiyaha uu sheegay in bulshada soomaaliyeed guud ahaan ay la wadaagayaan sixidda lagu sameeyey jadwalka doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ay sameeyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ee siid hadalkan ayaa wuxuu kusoo dheegmayaa iyadoo ay saxid ay sameeyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ee siid
cabdisalaan juulle shaakir waa mahadsan yahay markan aanu eegno wararka ama arrimaha dibadda aan idiin hayno koonfur galbeed koonfur afrika aan idhaahdaya markii ugu horreysay samaynaysa tallaalka cudurka covid sagaaliyotoban madaxweynaha koonfur afrika ayaa furay warshad cusub oo soo saaraysa tayale oo tayale taas oo noqon doonta tii ugu horreysay afrika ku taalla oo soo saarta tallaalka cudurka safarka ee covid sagaaliyo toban xarunta warshadda nata ee ku taalla magaalada cabtom ee dalkaas ayaa waxaa aasaasay maalqabeen ka tirsan dalkaas islamarkaasina ku takhasusay cilmiga biolojiga kaas oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka koonfur afrika ayaa noqonaya dalkii ugu horreeyay ee ka mid a afrika ee sameeyey tallaalka covid sagaal iyo toban warshadda ayaa lagu wadaa inay soo saarto tallaalkeedii ugu horreeyey ee sanad gudihiisa iyadoo hadda ay markii ugu horreysay laba kun shan labaatan higsigeeda ay bilaabayso koonfur afrika ayaa leh laba xarumood oo kale kuwaas oo soo saara tallaalka covid sagaal iyo toban xafladii furitaanka ayaa madaxweynaha dalkaasi ka qayb galay tallaabadani waxay muujinaysaa in qaaradda afrika ay tahay qaarad iyaduna isku kalsoonaan karta oo wax soo saari karta afrika waa inay gelin horeba ama gelin dambe safka u gashaa helitaanka tallaalka covid sagaal iyo toban iyo sidii cudurrada kale ee jira layskaga daaweyn lahaa markii koowaad ee ka mid tahay dal afrika ku yaalla uu soo saaro daawada covid sagaal iyo toban koonfur afrikana waxa uu noqday dalkii ugu horreeyey ee soo saara talaalka covid sagaal iyo toban cudurkaas waa safmar dunida aalad baan ku haya xilli badanna sababay inuu kala xayiro dunida taas oo keentay in ay istaagaan dhaqdhaqaaqyada ganacsiga dowlimeedyada dunida ha yeeshee markii dambe xayiraadaha qaar la qaaday haddaynu kusii soconno wararka arrimaha dibadda maraykanka ayaa hanjabaadkul u diray ruushka madaxweynaha maraykanka job baiden ayaa sheegay inuu hanjabaad u dirayo ruushka oo uu sheegay inuu weeraro ku hayo yukrain balse uu ka digay in maraykanku ka bixiyo jawaab uu ruushku soo diray baiden waxa uu sheegay in valadimir putin uu la kulmayo cunaqabatayn abitii cusleyda dowladda yukrain oo xiisad culus kala dhexayso dalka ruushka ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay cirkaas ku sii shareerto xiisadda ka dhalatay ciidamada tirada badan ee uu ruushku ku daabulayo xuduudda yukrain ayaa ah mid aada u cakiran waana tanu ka dhashay halka layska hayo hogaamiyaasha dalalka gaashaanbuurta ee nato ayaa ka digaya inay ka dhashaan dagaalkaasi halista badan ay isku fooda isku hayaan dhibashooyinkii dhaawac badan oo labada dal ay ku culoobaan madaxweynaha dalka maraykanka job baiden ayaa isaguna digniintiisa hawada marinay kaas oo fariinkul u diray madaxweynaha ruushka valadimir putin guud ahaanba akhyaarta na dhegaysanayo warka subax ee idaacadda dalsan oo idin socodsiinaya anigoo cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguja intaas busaaka naga eegaya intaan kulmanno mar kale nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel